halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya saryow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow saryow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga mar labaad ayaannu dhegeystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyadiisu ay sarrayso oo kuwa akhrista ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraada iyo weliba qabiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay dadka markii inoogu dambeysay waxa ay inoo joogtay zabuurka lix iyo toddobaatanaad aayaddiisa afraad markaasoo zabuurluhu uu lahaa adigu waxaad ka ammaan iyo haybad badan tahay buuraha uga dhale turjumo kale oo isla baibalka ah ayaa aayaddan si la garan karo u dhigaysa oo waxa ay leedahay turjumadaasu adigu waxaad ka soo dhalaashay buuraha uga dhale buuraha uga dhale waxaa loo jeedaa yeruusaalem magaaladan toddoba iyo labaatan goor baa la hareereeyey oo waxa ay ahayd buur laga ugaadhsado magaalada cadowguna wuu qabsaday waxaa markaa loo jeedaa magaaladan waa magaalo loo soo qaraab tago waxaana lagu masaali karaa buuro ugaar leh ama wax laga ugaarsado sayidku waxa uu xukumi doonaa kuwa kibirka badan oo isla weyn oo dunidan jooga iyo weliba kuwii yeruusaalem kusoo duulay haddaan horey idiinku sii wadno haddaba ayaanu eegaynaa zabuurka lixiyo toddobaatanaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan kuwii qalbigaadka waa la dhacay oo hurdadoodii ayaa ay wada gameen oo raggii xoogga badnaana midkoodna gacmihiisii waxba kuma samayn mar kale ayaa waxaa la leeyahay kuwii qalbigaadka waa la dhacay taasoo markaa turjumadu ay noqonayso wax lala fajaco waxaa la leeyahay oo hurdadoodii ayay wada gamceen su-aashu waxa ay noqonaysaa sideebaad hurdadaada u seexanaysaa waxaa loo jeedaa in kuwa qalbiga adag aanay yeelanaynin dhiifuunaan rasuul yoxana ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii koowaad cutubka shanaad aayadda sagaal iyo tobanaad baalka afar boqol koob iyo labaatan ee axdiga cusub oo leh waxaynu ognahay inaynu kuwa ilaahnahay oo dunida oo dhammuna ay ku jirto gacanta shar kale marka ay sidaa tahayna kan shar kale hidooni maayo in dunida ay waxgarato oo wuu sasabayaa waxaase loo baahan yahay in hadalka ilaah la gaarsiiyo meel waliba iyo in loo sheego in ciqaabi soo dhowdahay iyo in badbaadada laga helo ciise masiix waxaa kale ee uu leeyahay zabuurluhu oo kuwii xoogga badnaana gacmahoodii waxba kuma samayn waxa ay noqdeen sidii reer midyaan waagii jidcoon la dagaalamayay markaasoo buunanka iyo iftiinkii laambadaha markii ay arkeen ay kala carareen iyadoo oo ay la noqotay in la qabsaday haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa zabuurka toddobaatan iyo lix aayadda lixaad baalka toddoba boqol konton iyo sideed ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ilaaha yacquubow canaantaadii aawadeed ayaa gaaray fardood iyo fardabo waxa ay kula dhexdheceen hurdo weyn marka sayid ciise masiix dunida ku soo noqdo ayaa fardooleyda iyo faraskuba hurdo weyn la dhacayaan oo wakhtigaas ammaan buu sayidku la soo dhalaali doonaa sida ku qoran kitaabkii ishaaciya ah cutubka lixdanaad aayadda koowaad baalka sagaal boqol lix iyo afartan ee ahdigii hore oo leh sare joogso oo dhalaal waayo iftiinkaagii waa yimid oo ammaantii rabbiguna way soo baxday oo ku iftiimisay ayaddan waxa ay khusaysaa haddaba oo ay kaamilaysaa markii masiixa uu soo noqdo kitaabkii ishaaciyaha cutubka afraad aayadda shanaad ayaa wax badan maalintaasi inooga sheegaysa oo waxaa qoran oo meel kasta oo la degan yahay oo buursiyon ku taal iyo shirarkeeda oo dhanba rabbigu waxa uu kor saari doonaa maalintii daruur iyo qiiq habeenkiina dab ololaya iftiinkiis oo ammaanta oo dhanna waxaa ka sarrayn doona dabool ammaanta halka lagu sheegay waa tii shakhsiyadda masiixa ama qofnimadiisa waxaana iman doona haddaba maalintii aarsashada ilaaheenna haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa zabuurka toddobaatan iyo lix aayadaha toddoba ilaa sagaal waxaana qoran sida tan adigase waa in lagaa cabsadaa balyaa hortaada istaagi kara mar haddaad carootid waxaad ka dhigtay in xukun samada laga maqlo oo dhulkiina waabaqay oo wuu aamusay markuu ilaa xukunka u sare kacay in uu badbaadiyo kuwa camalka qabow oo dhulka jooga oo dhan haddaba kitaabka muujintii ayaa yooxanaa inoogu sheegay sida ku qoran isla kitaabkan muujintii cutubka lixaad aayadda toddobiyo tobanaad baalka afar boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waayo waxaa timid maalintii weyneed oo caradooda balyaa awooda inuu istaago markii sayidku dunida yimaado wax waliba waxaa laga hoos marin doonaa cagihiisa haddaan horey idiinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka zabuurada ayaanu eegaynaa zabuurka toddobaatan iyo lix aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan hubaal waxaa ku ammaani doonta dadka caradiisa oo waxaa dhexda ku xihan doonta carada inteeda hadhay ilaa waxa uu leeyahay dadka waxaa loo dayn doonaa in ay wixii ay doonayaanba sameeyaan ilaa xad ha yeeshee wakhtiga dhibka weynu jiro ilaa waxa uu qaadayaa iscelintii dadka oo dadkuna waxa ay gaarayaan heerkii ugu dambeeyey ee caradooda maanta ilaa waxa uu siiyey dadka garaad wacan oo ay isku celiyaan waxaana iscelintu ay ka imanaysaa ruuxa quduuska haddaba wax kale oo dadka celin kara ama hakin kara ayaan la arkaynin haddaanay ahayn ruuxa quduuska markaana waxaa zabuurluhu haatan leeyahay hubaal waxaa ku ammaani doonta dadka caradiisa haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa zabuurka lix iyo toddobaatanaad aayadda koob iyo tobnaad waxaana qoran sida tan rabbiga ilaahiinaa waxu nitra oo u oofiya inta hareerihiisa ku wareegsan oo dhammu isaga hadiyada haw keeneen kan ay waajib ka tahay in laga cabsado waxaa kaloo maalintaasi la istaajin doonaa carada ka shar kale ee ku aadan ilaah iyo dadkiisa zabuurka boqol iyo toban aayadda saddexaad ayaa waxaa ku qoran dadkaagu iyagoo raalli ah bay isbixiyaan maalintii xooggaaga maalintaas reer binu israa'iil waxbay nidri doonaan wayna uufin doonaan qorwamahana waxaa laga qoray in ay isku dhiibi doonaan boqorka reer binu israa'iil oo ay hadiyada keeni doonaan oo waxaa ku qoran zabuurka labayo toddobaatanaad aayadaha toban ilaa koob iyo toban sidatan boqorada tarshiish iyo kuwa gasiiraduhu waxa ay isaga u keeni doonaan gabaro boqorada sheebaa iyo kuwa seebaana waxay isaga siin doonaan hadiyado haddaba maalintaasu waa maalin weyn zabuurkanina waa mid macaani weyn leh oo la kaamili doono maalinta masiixu boqortooyadiisa la soo noqdo haatanna waxaanu si dawaaliya idinku bilaabi doonaa xigashada kitaabka waxaana aan idin bilaabaynaa zabuurka toddobiyo toddobaatanaad haddaan ku horeyno zabuurkan toddobiyo toddobaatanaad ayaa waxaa diiradda la saarayaa sida wanaagga iyo naxariista ilaaba ay u cajiib badan yihiin zabuurkan waxa uu ku socdaa madaxdii muusikiistayaasha oo waxaa loo tirinayaa yeedhituun waana zabuur uu tirinayo asaaf waxaad xusuusataan baan filayaa in yedhituun ahaa madaxa kuwa muustikada tuma ee jooga macbudka aasaafna waxa uu zabuurkan u dirayaa yedhituun in uu la xamsaaro ama inuu ku luuqeeyo waxaana zabuurkan la qaadaa markii walaac weynu jiro oo isla sida ay maantaba tahay dadkii maalintaasna ma uusan deganin rumaysadku dhibaatooyin isaga u gaara ayuu leeyahay laakiin rumaysadku wuxuu leeyahay xal jawaabtuna waxa ay taallaa macbudka oo taariikhduna waxa ay ka marakacaysaa inaannu ilaah waxba iloobin haddaan horey idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka toddoba iyo toddobaatan ayadaha hal ilaa laba baalka toddoba boqol konton iyo sagaal ee ahdigii hore waxaana qoran sidatan anigu codkaygaan ilaah ugu qayshan doonaa xitaa ilaah ayaan codkayga ugu qayshan doonaa oo isaguna wuu idhegaysan doonaa ama wuu imaqli doonaa maalintii aan dhibaataysnaa waxaan doondoonay sayidka gacantaydu way fidsanayd habeennimadii mana ay nasan oo naftaydiina way diiday in la qaboojiyo haddaba marka ugu wanaagsan in ilaah la baryo waa wakhtiga dhibaatadu timaado waayo waxaa aad moodaa markii dadka wakhtigoodu wanaagsan yahay oo wax kasta ay doonayaanna ay haystaan ilaah inaanay doondoonin waxa ay sida badan ilaah doondoonaan markii dhibaato ay haleesho zabuurluhuna waxa uu leeyahay oo isaguna wuu i dhegaysan doonaa ama imaqli doonaa waxaa markaasi saaxiib kugu leeyahay ilaah wuu ku maqli doonaa zabuurluhu waxaa kaloo uu leeyahay gacantaydii way fidsanayd habeenimadii oo mana aya nasan haddaan horay idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan iminkana eegaynaa cutubka toddoba iyo toddobaatanaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan habeenka waxaan soo xusuustaa gabaygayga oo waxaan la sheekaystaa qalbigayga oo ruuxaygiina aad buu wax u doondoonay haddaba waa wax habboon in la heeso habeenka umana jeedo inaad codka koruqaado iyo inaad dadka kale ka kiciso hurdada wuxuuse sabuurluhu ula jeedaa habeenka markii uu aad u walaacsan yahay oo hadba arrin uu xusuusanayo oo uu jiifan waayo markaa ayaa uu ilaah bari jiray mar kale ayuu haddana zabuurluhu su'aal yaab leh soo tuurayayo waxa uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka zabuurada cutubka toddobiyo toddobaatanaad aayadda toddoba ilaa sagaaloo leh sayidku weligiiba ma i xoorayaa oo miyaanu mar dambe raalli iga ahanaynin naxariistiisii miyay wada dhammaatay weligeedba ballankiisiina miyuu baaqanayaa kaabkaab ilaah miyuu iloobay inuu ahaado mid raxmad badan naxariistiisiina ma isagoo caraysan buu xidhay su'aalahaas waxaa isweydiinaya xitaa kuwa aan ilaah jiritaankiisa aaminsanayn mararka qaar innaga xitaa shaki baa ina gala oo waxaannu isku niranaa miyaa ilaah maqlayaa salaadeenna mise wuu ina xoorayaa waxa ay inalo noqonaysaa in ilaah joojiyey nimcadiisii saaxiib ilaah waa wanaagsan yahay oo waxa uu doonayaa inuu nimco iyo baroko ku siiyo iyada oo weliba aan la eegaynin ficiladaada iyo sida aad tahay ayaa welibana ilaah uu ku wanaagsan yahay waxaan iminka hoos ugu dhaadhacayaa aayadda saddex iyo tobanaad ee kitaabka zabuurada waa isla cutubka toddoba iyo toddobaatanaade waxaana qoran sidatan ilaahow jidkaagu waxa uu ku dhex yaallaa meesha quduuska ah ilaahebaa sida ilaah u weyn waxaan horay haddaba idinku sheegay amaan idinku idhay qaybtan zabuurada ah ee ku jaango-an kitaabka laawiyiinta waxa uu ka hadlayaa quduuska quduusyada ama macbudka bal si aynu tafaasiil dheeraada idinka siino ayaa waxaa khasaba inaynu isla eegno haatan warqaddii cibraaniyada loo qoray cutubka tobnaad aayadda shan iyo labaatanaad baalka saddex boqol labayo sagaashan waxaana qoran sidatan yaynan iska daynin isku ururkeenna sida ay tahay caadada dadka qaarkood laakiin aan isdhiiragelino khusuusan markaad aragtaan inay maalintu soo dhowaanayso haddaba qaybta sawiirada waxa ay adkaynaysaa isku ururka muuminiinta ay isugu ururayaan ilaah oo ay wax wada bartaan oo ay isdhiirageliyaan oo welibana ay isku aragti ka noqdaan muraadkooda iyo dhibaatooyinka saamaynaya marka waxaa loo baahan yahay inaan la midowno ururka masiixiyiinta ee aynu isku wax wada rumaysannahay maadaama aynu nahay qoyska ilaah waa in aynu wada caabudno oo aanu tubta ama dariiqa aan ku midaysnaynayno isku raacno waxaana dariiqa ilaah uu inoo noqonayaa meesha quduuska ama macbudka haddii su'aal dhib badani ay kula soo gudboonaato waxaa jawaabta aad ka helaysaa ururka rumaystayaasha oo magaca ilaah isu soo urursada maadaama aan filayo haddaba inaad arrinkaa hagaag ugarateen aan u leexanno arrin kale oo zaburluhu haatan uu soo qaadanayo oo waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka toddoba iyo toddobaatanaad aayadaha lix iyo toban ilaa sagaal iyo toban oo leh ilaahow biyuhu way ku arkeen biyuhu way ku arkeenoo way cabsadeen oo moloolkuna way gariireen daruuruhuna biyay soo daayeen cirkuna waxa uu diray dhawaaq oo welibana falaarahaagu way baxeen codkii onkudkaaguna wuxuu ku dhex jiray cirwareenta hillaacuna wuxuu iftiimiyey dunida dhulkuna wuu gariiray oo wuu ruxmay jidkaaguna badduu dhex maray waddooyinkaaguna waxa ay dhex mareen biyo badan oo raadadkaagana lama aqoon haddaba aayadahani waxa ay ka hadlayaan maalintii ilaa reer binu israa'iil ku hoggaamiyey baddacaas oo uu halkaa ilin uga sameeyey haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigisyada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka toddobayo toddobaatan aayadda labaatanaad waxaana qoran sidatan dadkaaga waxaa u horkacday sidii ari oo kale oo waxaad iyaga ku hogaamisay gacantii muuse iyo haaruun haddaba saaxiib adiga ayaa lagaa doonayaa in aad sidaas oo kale noqoto waa in aad noqotaa mid wax hogaamiya oo horseeda ah oo ku xiran ilaah ilaa waxa uu awood u leeyahay inuu dadkiisa ka samato bixiyo hirarka ilxaadka iyo sharci darrada iyo welibana sinada ama damiir xumada waxaa markaasi soo baxaya in ilaah yahay sida arijiro weyn oo jecel kuwa uu hogaaminayo waxaanu dhegaystayaal iminka soo gaarnay zabuurka siddeed iyo toddobaatanaad zabuurkanina waa zabuur aada u dheer ha yeeshee innagu waannu soo gaabinaynaa oo waxaanu soo xiginaynaa aayado dhowra haddii aad haysato haddaba kitaabka waxa aan kuu sheegayaa in zabuuradaha oo dhammiba ay anfac leeyihiin haddaan ku bilowno mawduuca zabuurka siddeed iyo toddobaatan ayaa gebi ahaantiisba uu ku saabsan yahay taariikhdii israa'iil ka bilaabata muuse ilaa daa'uud zabuurkan waa zabuur maskiila oo asaaftiriyey waana zabuur waxbarisa oo ka hadlaysa taarikhda reer binu israa'iil markii ay masar ka soo baxeen ilaa laga soo gaaro daa'uud taariikhdaas waxaanu ku arkaynaa sidii dadku ay u awoodi waayeen inay ilaah ku kalsoonaadaan waa zabuur wanaagsan waxaana loogu yeeranayaa ilaah si uu ku maqlo baryadooda oo uu dabadeetana kaga jawaabo marka dhan waliba oo laga eegaba waa baaq ilaah u soo jeedinayo dadkiisa waxaana uu dadkiisa weydiisanayaa inay isaga maqlaan sida ku qoran zabuurka toddobaatan iyo sideed ama siddeed iyo toddobaatan aayadda koowaad baalka toddoba boqol iyo lixdan oo leh dadkaygiiyow sharcigeega dhegaysta oo dhagahana udhiga ereyada afkayga haddii aad u kuurgasho haddaba zabuuradaha waxaad soo saaraysaa inay niyadahaaga barako u keenayaan maadaama zabuurkanu dheer yahay ayaannu eegaynaa haddaba aayadaha sagaal ilaa toban waxaana qoran sida tan reer efraahim iyaga oo hub iqaansooyin sita ayaa ay maalintii dagaalka dib u noqdeen axdigii ilaah ma ayn xajin oo waxa ay diideen in ay sharcigiisii ku socdaan haddaba tanu waa qisadii looga hadlayey reer efraahim markaasoo ay diideen inay dagaalka ka qayb qaataan ilaahna wuu qoray arrinkaas efraahim waxa ay markaasi u taagan yihiin ficil ahaan reer binu israa'iil oo dhan waa israa'iil haddaba tan kiniisadda u taagan waayo ilaah marnaba naxariistiisa iyo daacadnimadiisa kama uusan istaajin oo rumaysadkii ilaahna isma beddelin haddaan horey idinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa zabuurka siddeed iyo toddobaatan aayadaha toddobiyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qoran sidatan laakiinse iyagu weli way ku sii socdeen in ay isaga ku dambaabaan in ay ku caasiyoobaan ilaaha ugu sarreeya intii ay cidladii joogeen oo welibana ilaah waxa ay ku tijaabiyeen qalbigoodii kolkii ay hilib u weydiisteen damacooda aawadiis oo ilaah bay wax ka sheegeen oo waxay yidhahdeen ilaah mamiis buu cidlada ku diyaarin karaa haddaba taa waxaa loo qaadan karaa oo ay matalaysaa adeecisdarrada qaar ee maanta taagan waa ilxaadnimo haysata dadka ilaah bal iminka waxaad ogaataa waxa ilaah ka samaynayo marka uu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeed iyo toddobaatanaad aayadda shan iyo labaatanaad oo leh dadkii waxa ay cuneen kibistii malaa'igaha oo welibana wuxuu iyagii u soo diray hilib ay ka dhargaan waxay majaajiladoodii ahayd miyuu ilaa cidlada miis ku dhex diyaaran karaa wuxuuna ka dhigay in ay cunaan cunadii malaa'igaha oo turjumada dhabta ahina ay noqonayso kuwii xoogga weynaa haddaan soo koobno ayaannu eegaynaa zabuurka siddeed iyo toddobaatanaad aayadda toddobaatan ilaa labaiyo toddobaatan baalka toddoba boqol lixdan iyo saddex ee axdigii hore waxaana qoran sidatan wuxuuna doortay addoonkiisii daa'uud oo wuxuuna isaga ka soo waday xeryaha idaha wuuna ka soo waday laxihii ilmaha nuujinayay oo uu raacayay inuu daajiyo reer yacquub oo dadkiisa ah iyo reer binu israa'iil oo dhexalkiisa ah haddaba wuxuu u daajinayey si waafaqsan daacadnimadii qalbigiisa oo waxa uu ku hogaaminayay farsamada gacmihiisa waxaanu zabuurkan ka ogaanayna haddaba in daa'uud matalayay meelaha qaar sayid ciise masiix oo welibana wiilkiisii noqon doonay sida ballanku ahaa ilaah daacad buu u ahaa iyaga oo welibana inaga xitaa daacad buu inoo yahay saaxiib intaa waxaa kusoo dhammaanaya zabuurkii siddeed iyo toddobaatanaad waxaana aan bilaabaynaa iminka zabuurka sagaal iyo toddobaatanaad zabuurkan sagaal iyo toddobaatanaad waa mid gaaban ha yeeshee welibana waynu soo koobi doonaa waxaana aan ugu horumarinaynaa mawduuca uu ka hadlayo oo ah mustaqbalka israa'iil marka ay ku jiraan wakhtiga dhibka weyn zabuurkan waa mid ilaah lagu baryayo ha yeeshee maahan mid inagu aynu leenahay laakiin waxaa leh dadka ilaah iyo qaranka israa'iil wakhtiga dhibka weyn uu ka jiro dunida waana maalinta naxdinta leh ee soo fool leh waa zabuurka leh oo aasaaf leeyahay aasaaf wuxuu ahaa nin caan ku ah gabayada oo sida abaarta ah ahaa qoraha iyo welibana kii isku soo hagaajiyey ama isku soo dubariday zabuurka wuxuu noolaa wakhtigii daa'uud oo sida abaarta ah wuxuu ahaa caawiyaha ama kaaliyaha daa'uud haddaan idiin soo bilowno haddaba zabuurka ayaannu eegaynaa haddaba aayadda koowaad baalka toddoba boqol lixdan iyo saddex ee axdigii hore waxaana qoran sidatan ilaahu qurumihii kale waxa ay u soo galeen dhaxalkaagii macbudkaagii quduuska ahaana way najaaseeyeen oo yeruusaalem waxa ay ka dhigeen tuulmooyin zabuurkan waa waxay ka hadlaya markii nebukadnezar uu qabsaday israa'iil welibana wakhtigii u dhexeeyey axdigii hore iyo axdiga cusub ayaa dhibaatooyin kuwa oo kalaa ay ku dhaceen israa'iil ha yeeshee marka waxyigan si buuxda loo kaamilayo waa marka wakhtiga dhibka weyn uu ka bilaabanayo dunidan ee uu ku dhacayo reer binu israa'iil waxaase jiray wakhtigii nebukadnezar dad badan oo nebiyu iska dhigayey oo lahaa ilaah israa'iil u gacan gelin maayo reer babilon ha yeeshee israa'iil waa la qabsaday waana la burburiyey mar walibana waxaa run noqonaya wixii ay ku hadlaan nebiyada ilaah haddaan horey idiinku sii wado haddaba zabuurkan ayaannu eegaynaa zabuurka sagaal iyo toddobaatan aayadda labaadoo leh meydadkii addoommadaada waxay cunto uga dhigeen haadka samada oo yeruusaalemna waxay ka dhigeen tuulmooyin markii waxyiyada noocan oo kalea ay soo baxaan ayaa waxaa ka hor yimaada nebiyada beentaha oo aan ilaah ka iman waxaana ay yidhaahdaan waxaasu inagu dhici maayaan ugu dambayntase way ku habsadaan dabcan maahan wax la rumayn karo markii dhibaatada ay kuu soo socoto tijaabaduna waa in aad ka badbaado dhibaatada waxaan ognahay haddaba weliba in reer binu israa'iil ayan masiixa rumaysnayn badankood oo sababtaa aawadeed ciqaab fara badan bay la kulmeen wakhtiyadii hore iyo welibana qarniyadan waxaa kaloo aan rumaysanahay in kiniisadu ay la kulanto waxsuuq fara badan wakhtiyadii hore iyo welibana wakhtiyada soo socda waxaa xukun uu fuulayaa qaramada kuweenna oo kale ah reer binu israa'iilna waxay maalintaa odhan doonaan sida ku qoran zabuurka sagaal iyo toddobaatan aayadda shanaad rabbiyow ilaa goormaad noo caraysnaan doontaa ma weligaaba ma seyrkaaguse ma sida dab buu u ololi doonaa reer binu israa'iil waxa ay ku caban doonaan ilaa goormaad noo caraysnaan doontaa iyagoo oo baryadooda sii wata ayaa uu leeyahay sida ku qoran aayadda sideedaad ee isla zabuurka sagaal iyo toddobaatanaad sidatan hanoo xusuusan dembiyadii awowayaashayo naxariistaadu dhaqsiyo ha noogu timaado waayo aad baa naloo dhibay
xinjirtiisibuu igu dhaqo xamdi bay gu waajibay xaqiijiyayo dembigaygibuu xalayo xamdibay ku waajibayo xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye geeridu ka xoog bacdiyo xamdibay ku waajibayo
xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye xabashu ka suu baxayo xamdibay ku waajibayo xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye xertiisii ayaa aragto xamdibay ku waajibayo xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye xaqiiqdii ayaan helayo xamdibay ku waajibayo xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye ibliskii ayuu xabiso xamdibay ku waajibayo
xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye cadabtii xorbaanka ahu xamdibay ku waajibaye xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye iimaankaygibaa xasilo xamdibay ku waajibaye xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye xumaantoo dhan buu iga tiro xamdibay ku waajibaye xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye kitaabkiisii baan xafido xamdibay ku waajibaye
xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye xalaquda qaadahayo xamdibay ku waajibaye xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye xadhigii ibliiska jaro xamdibay ku waajibaye xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye xabiibkii allah noqdayo xamdibay ku waajibaye xalayba masiixii akuu xamdibay ku waajibaye quduskay xiriirinayo xamdibay ku waajibaye
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyo masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyo masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin